Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xariga ka jaray iskuulka qaran ee degmada Afgooye oo muhiimad weyn u leh bulshada degmada. Munaasabadda xarig jarka iskuulka qaran ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, heer gobol iyo heer degmo, kormeeraha waxbarashada, macalimiin, agaasimaha waxbarashada iyo waalidiin. Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq, kormeeraha guud ee waxbarashada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka waramaya xarig jarka iskuulka qaran.
maanta barnaamijkeennan wuxuu daaran yahay daahfurka ama xarig jarka iskuulka hoose dhexe ee sare ee qaran iskuulkan saad ogtihiin saad la socotaan waxaa la wareegtay wasaaradda waxbarashada saad ogtihiin iskuulka waxaa gacanta ku heeyey dad si wax loogu shaqayn jiray oo bareefad ah maanta wuxuu soo galay gacantii wasaaradda laga bilaabo saacaddan iskuulku waa lacag la'aan waxaana mataqaanaayo wax ku baranaya ama ka faa'iidaysan doono dadka ku dhaqan degmada afgooye waxaanu sheegaynaa waalidiinta ku dhaqan degmada afgooye iskuulka qaran primary and secondary school waa iskuul bilaash ah waxaa joogta macalimiin wasaaradda waxbarashada meesha ay kusoo qorto oo keentay marka waalidiinta waxaan leenahay ardaydiinnan waa inaad keentaan iskuulka Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kale ayaa si wadajir u sheegay in iskuulku uu muhiim u yahay bulshada degmada Afgooye.
iskuulaadka qaarkood oo maanta dad ay si private u dhisanayaan ama ay guryo ay ka dhiganayaan ama ay deegaan ka dhisanayaan oo dhismahooda qaarkood ay jiro anaa fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan amar ku bixinaynaa maamulka degmada iyo saraakiisha amniga qaybahooda kala duwanba aan ku siinaynaa in wax iskuul babliga ama meel dalguuda guud ahaanteedaba cid dhisa karta aysan jirin degmada afgooye la-aan ka dhigi iskuulkan soo dhawaayaana haddii ana waalidiinta iyo odayaalka degmada Eh, waalidiinta inta maqanna waxaan ku codsadaanee ardayda inay sheenaan waxbarashadan lacag la'aanta wasaaradda waxaa kaloo u dirayaa iskoolkii aabbayaasheenna wax ku soo barteen guryo cusub haddaa la dhisooya hadda hadda waxaan rabnaa inay xoog saarto wasaaradda iskoolkaas oo milyanis dad ay qaadaan kolley wasaaradda gaashaandhig maaha iyada waxbarasha waa jees ay wadataa laakiin ha riixdo dadka qaabilsan howlahaas waxay dhexda u xirteen in iskuulkan uu noqdo iskuul dowladda iska leedahay maamulkeedii degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada maanta kadib waxa waxaana farxad noo ah in iskuulkaanu lacag la'aan yahay oo hamari procedurekii oo qaadashadii macalimiintii oo merid ka hay kaas oo macalimiinta tase tababar lahasii tababarkaas muddo oo saddex bilood eh xarunta tababarka macalimiinta ha ka qaadahayaan Iskuulka qaran oo ka mid ah xarumaha waxbarashada ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye.